Maria. On Tuesday, the 15th of January 2019, Mujahideen fighters from Salih Nabhan Battalion stormed 14 Riverside Drive Business Complex.
shan iyo tobankii bishii janaayo maalin talaada ah sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii dagaalyahano ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin si gaar ah guutada saalex nabhaan ayaa xoog ku galay goobo ganacsi oo ku yaala magaalada nairobi ee caasimada wadanka kenya meelaha la bartilmaameedsaday waxa ay dhacaan xaafadda westland ee magaalada nairobi waxaana weerarka uu hareeyay dhismooyin ganacsi oo aad loo ilaaliyo kuwaasi oo ay ku dhex yaalaan shirkado kala duwan oo qaarkood ay leeyihiin maraykanka iyo yuhuudda sidoo kale xarumaha la weeraray waxaa ku dhex yaalay safaarado badan oo ajnabi ah iyo xafiisyo dhismaha ganacsiga ee riverside wuxuu kaloo martigeliyaa hoteelo qaali ah maqaayado iyo baarar ay ku caweeyaan dad badan oo qurba joog ah kuwaasi oo ka shaqeeya magaalada nairobi howlgalka ayaa ugu horeeyay taxano weerar ah oo xarakatu shabaabulmujaahidiin ugu magac dartay alqudus lantuhawad kuwaasi oo lagu bartilmaameedsanayo danaha maraykanka yahuudda iyo xulafadooda howlgalkan waxaa loo fuuliyay si waafaqsan amarada alleh si uu caro u geliyo cadowgiisa una yeelo dhibaato ayaa lagu yidhi war ay baahisay mu'asasada alkataa'ib weerarka sidoo kale waxa uu jawaab toos u ahaa hadalladii doqonnimada ahaa ee madaxweynaha maraykanka donald trump iyo ku dhawaaqistiisii in qudus ay tahay caasimadda yuhuudda ayaa la sii raaciyay warka ka soo baxay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakatu shabaabulmujaahidiin weerarkaasi ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa mid guulaystay waxaana uu sabay dhimashada in ka badan konton ruux oo ay ku jireen maraykan iyo muwaadiniin kale oo reer galbeed ah dadka la dilay ee ka dhex muuqday kuwa ku baxay weerarkaasi waxaa ka mid ahaa ganacsade yahuudi maraykan ah oo ka soo jeeda texas dalka maraykanka kaas uu ka badbaaday weerarkii kow iyo tobankii sebtembar ee lagu naafeeyey aqaalihii maraykanka mu'asasada alkataa'ib markii ugu horreysa waxay xalay baahisay isdaar soconaya toddoba daqiiqo laakiin wata xiiso gaar ah marka loo eego al-shabaab iyo taageerayaashooda dhanka kalena waxa uu jab iyo argagax ku yahay kenya iyo xulafadeeda ka caawinaya arrimaha amniga filimku nuuciisa waxa uu ahaa mid ku cusub alkataa'ib marka loo eego muhaajiriin iyo ansaar ku kulmaysa meel ka baxsan soomaaliya kuwaasi oo dejin doona weerar jahawareer geliyey ilaha sirdoonka kenya iyo kuwa caalamiga ah ee ku sugan gudaha dalka kenya kuwaas oo marnaba ogaan waayey qorshaha iyo isku dabarididda rag ku dhex sugan gudaha kenya oo si qorshaysan u weerari doono goobo ammaankooda aad loo ilaaliyo xilligaasi ka horna ay adkayd in la gaaro oo khasaaro nuucan ah la gaarsiiyo isdaarka qaybaha hore waxaad ku arkaysaa sida weerarka uu u dhacayo qaraxyo gawaari gubanaya iyo wejiyada qaar ka mid ah rajaasha xarakatu shabaabulmujaahidiin ee ka dhex dagaalamayay goobaha la weeraray iyagoo baacsanaya ciidamo kuwa ammaanka ah iyo dadkii ku sugnaa gudaha halka la weeraray kuwaasi oo qof weliba uu wejiga saaray halka uu naftiisa kula badbaadi karayo maalin ka hor weerarka nairobi caasimada wadanka kenya waxay alkataa'ib baahinaysaa kulan ismacsalaamayn iyo farxad ay ku dheehan tahay oo ay wadaagayaan muhaajiriinta iyo ansaarta fuliyey howlgalkan kuwaasi oo ku dhex sugan guri ku yaala gudaha kenya inkastoo ay ku fiican tahay filimka inaad daawatid haddana sawir guud markan kaa yara siiyo waxaad arkaysaa ragga weerarka fuliyey oo ku dhex sugan qol islamarkaana cabaya shaaha macmacaan kale waxa ay daawanayaan muuqaal uu kasoo dhex muuqanayo sheekh usaama binlaadin waa ay faraxsan yihiin maba moodidba inay ku dhex sugan yihiin dhul cadow oo aad looga dhex goobayo waxyaabaha isoo jiita oo hadaladooda ku jira waxaa ka mid ah maanta waxaan halkan la joognaa walaalaheena ansaar fadlan io dulqaata ayuu leeyahay mid ka mid ah mujaahidiinta camaliyadan fuliyey leo tumekalma ndugu zetu uma afan bana mtanisafay
dhib ma lahan walaal sii soco allaha ka abaalmariye ayuu leeyahay walaal kale oo u jawaabaya hakuna shida ongea bro hakuna shida allah kulipa insha allah